guulaha aan anagu hadda gaadhnay waxaa ka mid ah inaan qabyaaladii ka baxnay yani haddee soomaaliya ka yimaado waqooyi hadduu ka yimid jabuuti hadduu ka yimid koonfur hadduu ka yimid gobolada dhexe meel kasta haddii ka yimaadaan london ontario waxaa ugu imanaysaa hal soomaali ah ma kala qoqobin taas horta waata ugu muhiimsan in hadda aan ka gaadhnay haddii qof naga dhinto waan wada aasanaa haddii qof guursanayo waa loo wada habeeya haddii qof xanuunsanaya waa la caawiya waa loo ururiya lacagta waxyaaba cajiiba oo ad la yaabaysa aad magaranaysa ka dhac for example oo kale hadda waxyaabaan leenahay dadkii naga horreeyey ee aad u macnaa uga soo shaqeeyeen waxaa ka mid inaan qubuuro leenahay oo iibsanay oo magaranaysa qofkii naga dhinta aan halkii dhib uu mari lahaa ee lacag mari lahaa oredi marka hore lasii bixiyo ayarun loo aaso qofkii magaranaysa tenshankii iyo dhibaatadii uu ka baxo waa tahay dhanka dhalinyarada iga waran ee dhibaatooyina laga sheegaa soomaalida iyo dhalinyarada ee gaar ahaan toronto iyo hareeraheeda idinka marka laga hadlayo dhanka dhibaatooyinka dhalinyarada ee siiba diralka ay ka mid yihiin waa sidee london ontario alxamdulilah ilaa hadda dhibaatooyinkan toronto lagu sheegayo namay soo gaarin oo waanu ka ladannahay ilaahayna magaranaysaay nooma keeno hareeraha naga mariyey laakiin waa waxaad filan karto hadduu majtamacu sii bato wax kasta wa iman karaan laakiin waxaan isleenahay hadday imaadaan see magaranaysaa looga hortegi lahaa oo de halkan torontaan aragnaa thats wy caruurtayada hadda aan magaranaysaay ku wacdinaa in iskuullada markay ku jiraan haddii ay wax qabsadaan aanay la aamusin ay soo gudbiyaan waayo ilmihii hadduu wax la aamuso wuu ka dhacaya waxbarashadii dan iyagu ku biiraya laakiin hadduu ilmihii kuu sheego ku yidhahdo waxaan ay haysta dhibkan ay haysta kanaa jira kanaa jira dan ilmihii waa caawin kartaa waad yani waa ka waa ka takhalusi kartaa marka alxamdulilah niyo xagga london ilaa hadda saacaddan kula joogo wax dhib kaasoo na soo gaadhay ma jiro insha allahu ilahi baan ka rajeynaa inaan na soo gaarsiiyo waa tahay gurid ugu dambeyntii soomaalida london ontario waxyaabaha inay ku yara liitaan licena waxaa ka mid ah markay timaado dhanka ganacsiga waxaa leeyahay ma jira ganacsiya waaweyn oo soomaalidu ay leeyihiin maxaytaa caqabadaha haysta soomaalida halkaa deganoo aysan u jirin ganacsiyo waaweyn oo iyaga ay leeyihiin ha taas waa jirtaa laakiin markaan anigu eegay baadhay si fiican arrinkau eegay waxa weeyaan kow markaad ganacsi furaysid waa inaad kastamar haysataa soomaalida lafteeda hadda meesha ku yar tahay waxaad u baahan tahay kastamar kan kalean soomaalida ahayn inaad wixii wax ka iibiso marka taas hadda dhowr qof oo wax furay oo wixii haddana ay ka kala yaaceen oon waraystay waxay gu yidhaahdeen dhibkan haysta waxaa weeye dad wax naga iibsado ayaan jirin meeshii marka taas baan filayaa inay artahay reasonka